ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka waxaay weerar cagmarina ku qaadeen laba xero oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed kuwaas oo ku sugnaa deegaanka bari ujeed ee dhacaduleedka magaalada baydhabo weerarka cagmarinta ah ayaana waxaa ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac intii uu socda dagaalka ciidamo kale ayaa ka soo baxay magaalada baydhabo kuwaas oo gurmad u ahaa ciidamada lagu helay bari ujeed waxaase waddada u galay rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhimashada horudhaca ee ka dhashay dagaalkan waa sideed askari oo isugu jira ciidamadii ka soo gurmada magaalada baydhabo iyo sidoo kale kuwii ku sugnaa xeryaha cagta la mariyey waxaa jira maxaabiist dagaal oo ay gacanta ku dhigeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo sidoo kale hub iyo saanad militari oo gacanta u galay isla ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weeraradan cagmarinta ah ee saaka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay kula wareegeen xeryaha ciidan ee dhacaduleedka magaalada baydhabo ayaa ku soo aadaya iyadoo shalay dagaal ka dhacay gobolka hiiraan khasaare badan lagu gaarsiiyey askarta dowladda federaalka sidoo kalena ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay kula wareegeen laba xero oo dhacaduleedka deegaanka ceel qoox leh ee hoostaga degmada muqokori ee gobolka hiiraan halkaas oo ay weli maamulayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ku soo kordhaa dagaalkan saaka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay cagta ku mariyeen askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed oo ku sugnaa deegaanka bari ujeed ee duleedka magaalada baydhabo waxaan ku soo gudbi doonaa wararka iyo barnaamijyada soo socda insha allah